tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa deb xoogan oo ka kacay ismaamulka niyeeri ee gudaha dalka kenya ee dhacqaaradda afrika debkan ayaa kacay habeen hore waxauu ka kacay iskuul lagu magacaabo hilistarin darsha akademi ah oo ku yaala deegaanka keni oo ka tirsan ismaamulka niyeeri ee gudaha dalka kenya debkan ka kacay ismaamulka niyeeri ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey oo warbaahinta soo warinayso dhimashada debka ayaa gaartay lix iyo toban ruux dhaawac ayaa waxauu marayaa afar iyo toban kale dadka dhaawacyada qaba ayaa loola cararay goobaha caafimaadka ee dalka kenya ilaa iyo haatan si rasmi ah looma oga waxa keenay debkan ee uu salka ku hayo ayaa wax ku baranayay arday tiradoodu gaarayso sideed boqol afar iyo labaatan ruux afar boqol iyo laba oo arday wiilal ah halka gabdhaha ardayda ay yihiin ay gaarayso tiradooda afar boqol laba iyo labaatan ruux sida lagu sheegay warbixin laga soo xigtay mucalimiinta iskuulka hilister indarsha akademiya sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa lagu arkayaa deb xoogan oo ka kacay iskuulka iyadoona saqafyada sare ee iskuulka uu debka kusii fidayo waxaa cirkaas ku shareeray uuro iyo hola xaddhaaf ah durbadiiba waxaa goobta soo gaaray ciidamada debdemiska si ay u bakhtiyaan debka iyadoona saacado badan oo ay u taag waayeen ku guulaysteen ugu dambeyntii inay demiyaan debka dalka kenya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa kusii xoogeysanayay dababka ceenkaan ee ka kaca goobaha bulshada loogu adeego iyadoona marar badan sida haddaba dhacday ay dad badan ku naf waayeen kuwo kalena ay ku hantibeeleen dowladda uu hogaamiye william ruuto ayaan waxba ka qaban dababka soo laabta ee ka kaca gudaha dalka kenya